taliyaha guud qaybta booliiska galmudug shaanlasare khaliif cabdulle maal ayaa magaalada dhusmareeb kushir gudoomiye kulan looga hadlayay amniga iyo sidii wax looga qaban lahay dadka hubaysan ee aan ka qaybta ka ahayn hay-adaha amniga iyo sidoo kale askarta aan dariiska wadan ee hubka kudhex wata caasimada galmudug ee dhusmareeb kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha caasimada galmudug ee dhusmare cabdiraxmaan cali maxamed geedoqow iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa cabdisam salaad aadan xogayaha maamulka caasimada iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka galgaduud taliyayaasha saldhigyada degmooyinka xarale caabudwaq iyo sidoo kale guruceele iyo dhusmareeb kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka galgaduud cismaan cali hudey iyagoona looga hadlay sidii wax looga qaban lahay caqabadaha ka taagan garsoorka iyo amniga magaalooyinka galmudug gaar ahaan dhusmareeb kulanka ayaa markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay dhamic axmed cabdikariin maxamed taliyaha booliiska degmada xarale isagoona ka warbixiya kormeerka taliyaha qaybta booliiska galmudug khaliif cabdulle maalin uu kusoo maray gobolada mudug iyo galgaduud safarkaasoo dadaala lagu xoojinayay isku duubnida ciidamada booliiska iyo tayeynta adeegyada garsoorka galmudug waxaan shir jaraa'id ku qabanaynaa caasimadda dhuusamareeb oo naga warbixinayno waftigii aan ku marnay galmudug ilaahay si amni ah noo soo marsiiyey noo suurtogeliyey marka labaad wuxuu ku saabsanaa waftigaas ama socdaalkii taliyaha uu ku marhayay galmudug iyo kormeerkaasu in la ogaado loo kuurgalo la xog waraysto amniga bahda garsoorka iyo maamulada wada shaqayntii ka dhaxaysay taliyaha qaybta booliiska galmudug gaashaanla sare khaliif cabdulla maalin baa nagu hogaaminahayay dhammaanna waxaa la xaliyey wixii khilaafaad oo ka jiray shaqooyinkaas intii bogaadin lahaydna waa lagu soo bogaadiyey safarkaas haddii aan bilowgiisii bilaabo toban iyo lixda bishii koowaad buu noo bilowday labada kun labaatan iyo shantii maalintaas waxaan ka bilownay cadaado oo lala kulmay bahdeedii garsoorka iyo amnigeedii iyo maamulkii toban iyo toddobadii waxaan u gudubnay ceel waxaan u gudubnay galinsoor bandiiraley saddex higlo iyo dagaari toban iyo sideeddii waxaan u gudubnay gaalkacyo ceel guula iyo wasil toban iyo sagaalkii waxaan u gudubnay hobyo hobyo waxaan joognay halkaas laba beri oo runtii ayroboorka dhulkiisii dekadda dhulkii loogu talagalay iyo taliyuhu kormeer uu ku samaynaya xarumo dowladeed iyo baahiyo ka jiray deegaanka oo inteedii badnaa la xaliyey intii kormeer u baahnaydna lasoo kormeeray hobyo waxaan ka soo kacnay labaatan iyo kowdii waxaan soo aadnay bajeela baxdo godin laba xanan buure mirjicley waxaan u soo hoyanay huurshi dhammaan waxaa la soo dhiirogeliyey booliiskii goobahaas ku sugnaa waxaa lala kulmay bahdi garsoorka iyo maamuladii ka jiray deegaamadaas waxaa la xaliyey wixii xallintooda markaas taliyuhu ku filnaa waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan aan kaga soo gudubnay labiyo labaatankii waxaan u gudubnay caabudwaaq iyo xeraale labaatan iyo saddexdii waxaan u gudubnay balanballe labaatan iyo afartiina waxaan u soo gudubnay guruceel ayaguna sidoo kale wada shaqayn wanaagsan iyo dardaaran wanaagsana looga soo gudbo waxaan joognaa caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug oo hadda shirkeedii amniga laga soo baxay oo runtii ayadana bahdi garsoorka iyo maamulkii iyo buliiskii iyo bulshada qaybaheeda kala duwanaa intuba ay ka soo qayb galeen shirka amniga
taliyaha qaybta guda booliiska galmudug khaliif cabdulamaal ayaa safaro dhulka wuxuu ku maray deegaanada galmudug iyo degmooyinka kuwaasoo qayb ka yihiin dhusmareeb guracaal balambal caabudwaaq xaraale iyo gaalkacyo cadaado